أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka duurnimo ugu doorka roon waxaa ka mida dhegaystayaal ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal xooggan kula wareegay degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga galgaduud kadib weerar xooggan oo ay cagta ku mariyeen saldhigyadii murtadiinta ee degmadaasi saraakiil sisre oo ka tirsan ciidanka murtadiinta ayaa ku halaagsamay weerarkii xoogganaa ee mujaahidiintu saaka ku qaadeen firiismayaashii murtadiinta ee ceeldheer taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa war ka soo saaray khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey weerarkii xoogganaa ee lagu qaaday xeryaha murtadiinta ee degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud culimaaudiinka waxgaradka iyo nuqabada wilaayaadka islaamiga ah ayaa bogaadiyey weerarkii halyeynimo ee ay mujaahidiintu saaka kula jirmaadeen xeryaha murtadiinta ee magaalada ceeldheer عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo ugu door korona haatana ku soo dhowaada warkii oo dhan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal xooggan kula wareegay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud kadib weerar xooggan oo ay cagta ku mariyeen saldhigyadii murtadiinta ee degmadaas warkaas iyo war kale oo ku saabsan saraakiil sarsare oo ka tirsan murtadiinta oo ku halaagsamay weerarkii xoogganaa oo ay mujaahidiintu saaka ku qaadeen fariismihii murtadiinta ee ceeldheer waxaanu ka waraysanay walaalka ismaaciil salaad guleed aad baad u mahadsan tahay walaalka Een, sida tabinteenna maanta aan ku baahinay saaka salaadii subax kadib ciidanka mujaahidiinta weerar xasmin ah ayay ku qaadeen xeryihii maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen degmada ceeldheer ee ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud Een, allah fadligiis dagaal kooban kadib ciidanka mujaahidiinta waxaa u suura gashay in saddex ka mid ah xeryihii murtadiinta oo ku yaalay gudaha degmada ceeldheer ay cagta mariyaan si buuxdana ula wareegaan gacankuhaynta degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud halka xerada afaraad oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada gorgorna oo ku tiilay bannaanka magaaladana ay sidoo kale mujaahidiintu cagta mariyeen Een, xeryahaasi ay mujaahidiintu xasmiyeen waxaa ku sugnaa ciidamo aad u fara badan oo kala nuucyo ah oo ka tirsan murtadiinta kuwaasoo isugu jiray maleeshiyaadka ridada ee turkiga uu tababaray ee gorgor loo yaqaano iyo sidoo kale maleeshiyaad murtadiin ah oo dhowaan lagu soo tababaray dalka masar iyo sidoo kale maleeshiyaadka ridada macawisleyda marka la isku geeyo maleeshiyaadkaasi maanta la xasmiyey tiradooda waxaa uu taliska ciidanka mujaahidiinta ku sheegay inay kor u dhaafayeen kun iyo laba boqol oo askari Een, mujaahidiinta dhammaanba markii ay xasmiyeen xeryahaasi si buuxda ayay gacanta ugu dhigeen degmada calleer iyo hareeraheeda maleeshiyaadkii ka badbaaday weerarkaasi ayaa iyagoo firxada mujaahidiintu waxay sidoo kale ku bacsadeen duleedka magaalada calleer Een, tirada dhimashada si guud sida uu tilmaamay taliska ciidanka mujaahidiinta waa konton iyo sagaal murtad iyadoo dhaawacana inta uu ka badan yahay waxaa sidoo kale xusid mudan in weeraradii maanta dhacay ay qayb ka ahayd camaliyad istishaadiye ah oo weeraradaasi lagu daafuray kaasi oo uu fuliyey geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale ilaa iyo haatan meydadka murtadiinta ayaa waxay daadsan yihiin xeryihii murtadiinta ee mujaahidiintu saaka ay xasmiyeen Een, meedad fara badan ayaa la tilmaamayaa inay halkaa yaalaan Een, sidoo kale murtadiintii maanta ku halaagsantay weeraradii xasminta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud waxaa ka mid ahaa saraakiil muhiim u ahayd murtadiinta oo weliba hogaaminaysay maleeshiyaadkii saaka la xasmiyey inta la xaqiijiyey ilaa laba sargaal oo darajadoodu labadaba ay ahaayeen korneelo ayaa saaka mujaahidiintu ay ku dileen dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud saraakiishaasi murtadiinta ah midka koowaad waxaa lagu magacaabaa cabdulle maxamuud cabdi waxa uu ahaa korneel ka tirsan maleeshiyaadka ridada waxaana uu haystay qayb ka mid a maleeshiyaadkii saaka cagta la mariyey saaka ayaa lagu dilay gudaha degmada ceeldheer murtadkan wuxuu ka mid ahaa saraakiisha murtadiinta ee xasan guurguurta uu ka soo diray muqdisho kuwaasoo doonayay inay dhibaato ka geystaan deegaano ka tirsan galgaduud oo ay ka mid tahay degmada celeer ee wilaayada galgaduud sidoo kale murtadka lagu dilay dagaalkaasi isaguna waxa uu ahaa korneel waxaana lagu magacaabi jiray yoonis xasan sabriye waxauu ka mid ahaa saraakiishii haystay qeybo ka mid ah ciidamadii saakay cagta la mariyey sargaalkan waxaa la tilmaamayaa inuu wadamada reer galbeedka uga yimid si uu la dagaalamo diinta islaamka iyo mujaahidiinta balse saaki mujaahidiinta waxa ay ku khaarijiyeen dagaalkii ka dhacay degmada celeer waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay jiraan saraakiil kale oo darajo ahaan kuwan ka hooseeyey balse lagu laayay dagaalkii celdheer oo weli aysan noo suuro gelin inaan magacyadooda helno haddaan soo koobo xaaladda guud ee magaalada celdheer ayaa iminka degan waxaana si buuxda gacanta ugu haya ciidanka mujaahidiinta iyadoo raayada tawxiidkuna ay ka dulbabanayso weerarkani waxa uu qeyb ka yahay weerarkani waxa uu qeyb ka yahay weerarada xasminta ah ee mujaahidiintu ay mar walbaba ku qaadaan maleeshiyaadka murtadiinta ee duulaanka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga waxaana ka horreeya weerarkani weeraro kale oo galgaduud ka dhacay sida coosweyne iyo deegaano kale oo galgaduud ka tirsan oo lagu xasmiyey murtadiinta iyadoona weerarkanna uu imaanayo xilli murtadiintii maanta la laayay ay muddo fara badan ku sugnaayeen celdheer balse saake allah subxaanahu wa tacaala uu suuro geliyey in mujaahidiinta ay cagta mariyaan islamarkaana mujaahidiintu ay la wareegaan magaaladan istaraatiijiga ah mahadsanid ismaaciil taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa war ka soo saaray khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey weerarkii xoogganaa ee saaka lagu qaaday xeryaha murtadiinta degmada celeer ee wilaayada galgaduud bayaanka ka soo baxay taliska waxaa inoo haya walaalka faysal mahad soomaali bismillaahi araxmaani araxiim weeraro cagmarin ah oo lagu qaaday saldhigyada cadowga ee ceeldheer labada dulxija kun afar boqol afartan iyo shan hijri waafaqsan siddeedda juun laba kun iyo afariyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay saaka oo sabti ah weeraro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada cadowga murtadiinta ah ee degmada ceeldheer bariga wilaayada galgaduud saldhigyada ay mujaahidiintu weerareen waa afar saldhig oo kala duwan kuwaasoo ku yaala gudaha iyo bannaanka degmada ceeldheer saldhigyada murtadiinta ee la weeraray saddex ka mid ah waxay ku yaaleen gudaha ceeldheer halka midka afaraad uu ku yaalay duleedka degmada afarta saldhig ee ay mujaahidiintu cagta mariyeen waxaa ku kala sugnaa afar urur oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada ee lagu soo kala tababaray waddamada turkiga iyo masar sidoo kale waxaa kula sugnaa maleeshiyaadka riddada ah ee loogu tirada guud ee ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyada la weeraray waxay gaarayeen kun iyo laba boqol oo askari kuwaasoo qayb ka ahaa dagaalka ashahadala dirirka ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ka wadaan bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarada cagmarinta ah ayay ciidamada mujaahidiintu dhowr dhinac kaga qaadeen saldhigyada cadowga ee la beegsaday dagaal kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda ula wareegeen afartii saldhig ee ay murtadiinta kaga sugnaayeen gudaha degmada ceeldheer iyo duleedkeeda bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi waxaa halkaa cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo sagaal murtad oo lagu dilay weerarada iyo dhaawacyo intaa ka badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ah laba sarkaal oo muhiim uu ahaa dagaalka ashahadala dirirka ah ee ay saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya kuwaasoo ay rasaasta mujaahidiintu wadnaha goysay waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay la wareegeen inta badan qalabkii iyo saanadii ciidan ee taallay saldhigyada murtadiinta ee degmada ceeldheer kuwaasoo ay ku jiraan gaadiidka dagaalka ee gaashaaman kuwa loo yaqaano tiknikada iyo kuwa ciidamada lagu daabulo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ay ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
haddaba maxay murtadiintu uga dhigan tahay weerarkii celeer xilli ay xukuumadda ridada ay ogorada kula jirto xiisado iyo aasamaad siyaasadeed oo iyo ku amni faysal xasan cali ayaa falanqaynta noocaasi inoo haya magaalada ceeldheer oo ka mid ah magaalooyinka farakutiriska ah ee ay ku hareen ee ciidamada murtadiinta ee ku jabay duulaanka ay ku qaadeen gobolada dhexe ee soomaaliya magaalooyinka indhuhu qabanayaan ee la hadalhayay ee kooxda ridada soomaaliya ay ku faani jirtay ayay ka mid ahayd ceeldheer marka laga yimaado aadan yabaal iyo xarardheere allah fadligiis maanta ceeldheer gacanta mujaahidiinta ayay kusoo dhacday kadib weerar xoogan oo cagmarin ah oo ciidamada mujaahidiinta ay ku bartilmaamaysadeen xeryihii murtadiinta oo ku yaalay gudaha iyo bannaanka magaalada intaba ilaa afar saldhig ayay ahaayeen oo la tilmaamayo ilaa afar urur ciidan ka mid ah in ay joogeen oo maleeshiyaadka murtadiinta ka mid ah ee weerarka allah fadligiis ee waa uu soo gabagaboobay ciidamada mujaahidiintana allah fadliga halkaas waxay kasoo heleen hub iyo khaniimo iyo gaadiid intaba weerarkana dabcan wuxuu noqonayaa mid ka mid a weeraradii ugu xumaa ee murtadiinta muddooyinkan lagu beegsado marka laga yimaado weeraradii kuwan ka horeeyey ee cadowga dhabarjabka ku noqday oo uu ka mid yahay weerarkii coos weyne oo ilaa maanta murtadiintu ay ka sheekaynayaan halaagii iyo jabkii kasoo gaaray iyo weerarkii kale ee u dambeeyey ee caad maantana ceeldheer wuxuu insha allahu tacaala isagana dhabarka kasii jebinayaa hankii iyo himiladii cadowga ku jirta ee ahayd in uu sii wadi karo duulaanka shareecala dirirka ah ee uu kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga wuxuu sidoo kale mar kalena jibinaya maleeshiyaadka murtadiinta oo iyagana isku dayay maalmahan ama isku diyaarinayay in ay la wareegaan goobo la filayo in ay ka baxaan ciidamada saliibiyiinta ee duulaanka ku jooga wadanka oo dhimistoodu ay bilaaban doonto bishan juun ilaa afar kuna la saari doono oo dabcan mar kale aan faahfaahin doono ciidankaas iyo sida uu u baxayo iyo goobaha ay ka kala bixi doonaan iyo hadalhaynta ka dhalatay ee ah walaaca ah in murtadiintu aysan isku filnaan karin haddii ay baxaan ciidamadaas intaba marka weerarkan ceeldheer wuxuu weeraradii hore uga duwan yahay marxaladda uu kusoo aaday oo ah marxalad murtadiintu ay doonayeen inay isgeliyaan hami iyo han oo ay mar kale iskuday sameeyaan oo ay abaabul sameeyaan dharbaaxo ayaa allah fidgiis lagala hormaray oo aan dhihi karo waxa ay jebisay ee hankii iyo rajadii ay ka qabeen inay mar kale iskuday sameeyaan wuxuu mar kale weerarkan la dhihi karaa wuxuu burburinayaa sidoo kale suuraddii ama muuqaalkii kooxda ridada soomaaliya ay ka bixinaysa ciidankeeda oo ahaa in ay awood u leeyihiin inay isku filnaan karaan haddii ciidamadan saliibiyiinta wadanka iskaga baxaan oo ah dood labadii toddobaad ee ugu dambeysay aad isu soo taraysay oo aad loo hadalhayay waxaad maqlaysay william ruutu madaxweynaha kenya oo maalmo ka hor sheegay in haddii ciidamada kufaarta afrikaanta ay baxaan soomaaliya ay martigelin doonto wax ka mid a wixii ay martigelisay afghanistan waxaa jira nin lagu magacaabo paul williams oo ah professor americana oo wax ka qora howlgalada military ee ka soconaya soomaaliya iyo siraaca xoogan ee u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada si gaarna isha uga haya howlgalka kufaarta afrikaanta daraasad uu maalmo ka hor qoray ayuu wuxuu isbarbardhig ku sameynayay ciidanka mujaahidiinta iyo ciidanka murtadiinta wuxuuna halbeeg ka dhiganayay ilaa toddoba faktor ama toddoba cawaamil oo uu qolo waliba fiirinayay toddobadaas caamil ee ciidanka uusan ka maarmin qolo waliba meesha ay ku xoogan tahay waxaa ka mid ah toddobadaas uu sheegay xajmiga iyo tirada yaa badan maadada iyo waxa lagu dagaalamaya ee agabka lagu dagaalamayo yaa badan dacmiga khaarijiga yaa helo labada dhinac ee awoodda iyo sida loo howlgeliyo yaa ku fiican ishaysadka iyo isku xirka iyo midnimada iyo silsilada hogaanka sida isugu xiran tahay yaa ku wanaagsan dagaalka nafsiga ayaa ku dheeraya macnawiyaad ahaan yaa fiican arrimahaas ayuu aad u falanqeynayay waxyaabaha marka uu soo dhiraan dhiriyey ugu dambeyntiina uu soo saaray waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay saddex waxaa haysta murtadiinta oo ah xajmi iyo tiro yaa badan cadad haddii la dhahaa maadada iyo lagu dagaalamaya iyo agab iyo yaa si joogto ah u heli kara murtadiinta dacmi khaariji ah oo reer galbeed oo idil iyo afrikaan iyo garab taagan tahay murtadiinta saddexdaas marka wuxuu leeyahay waa ay haystaan murtadiinta laakiin waxaa ka maqan saddexda kale oo dagaalkaba uu ku taagan yahay haddii la-aantood ay timaadana oo la-aantood haddii ay dhacdana inaysan ciidankaas awood u lahayn saddexdaas ay soo heleen in ay ku howlgalaan saddexda kalena marka wuxuu sheegay inay mujaahidiintu ku xoogayeen oo ah awoodda ciidanka sida loo howlgeliyo cidda ku wanaagsan mujaahidiinta ayuu sheegaya ishaysadka iyo midnimada iyo silsilada hogaanka si isugu xiran tahayna wuxuu sheegaya inay mujaahidiintu ku xoogan yihiin dagaalka nafsiga ahna wuxuu sheegaya inay mujaahidiintu ku xoogan yihin oo haddii ay tahay risaalada ay wataan iyo sida ay uga dhaadhiciyeen shacabka soomaaliyeed iyo adeegsiga ee warbaahinta iyo fariimaha mujaahidiinta siday saameyn u leeyihiin dagaalka nafsiga oo xoogiisa warbaahinta iyo iyo iyo dacwada uu galayana wuxuu sheegay inay mujaahidiintu ku xoogan yihiin arrinta macnawiyaadkana wuxuu sheegay in mujaahidiintu ay ka macnawiyaad xoogan yihiin ciidankaas murtiniinta sababtoo ah dhowr arrinba waa ay kaga duwan yihiin ayuu leeyahay waxay aaminsan yihiin in maalinba ha noqotee dalkooda ay xoreyn doonaan awoodna lagu soo celin karo wixii awood lagu qaatay wuxuu kaloo sheegayaa in ay ogyihiin waxay u dagaalmayaan marka cawaamishaas markii uu isku qiimeeyey wuxuu soo dhiraandhiriyey oo uu sheegay in suuradda la filan karo ciidamadan afrikaanta ah bixitaankooda kadib inay noqon karto suuradda afghanistan marka maleeshiyaadkan murtadiinta muddooyinkii u dambeeyey ama labadii toddobaad ee u dambeeyey saraakiil murtadiina siyaasiyiin madax saliibiyiinta ka tirsan diblomaasiyiin aad ayay u digayeen waxayna ka digayeen in aysan suuragal ahayn in kooxda ridada soomaaliya ay cagaheeda kusii taagnaato iyadoo aanan haysan taageerada dowladaha reer galbeedka oo dhaqaalaha ka taageera iyo iyadoo aanan haysan ciidanka saliibiyiinta ah ee wadanka ku sugan si kale haddii aan u dhaho iyadoo aanan ku tiirsanayn dhaqaalaha gaalada iyo ciidanka gaaladaba dowladdan iskuma filnaan karto dhaqaal ahaan iyo amni ahaan intaba waxaana allah ka rajeynaynaa inuu indheheena ku qaboojiyo guulo intaan ka ballaaran insha allah culimaa udiinka iyo waxgaradka iyo nuqabada wilaayaadka islaamiga ayaa bogaadiyey weerarkii halyeynimo ee ay mujaahidiintu saakay kula jarmaadeen xeryaha murtadiinta ee magaalada warbixinta hore waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan tan iyo wixii ka dambeeyey markii saaka aroortii hore ciidamada mujaahidiintu ay weerar kula jarmaadeen difaacyadii iyo fariisimihii maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen gudaha iyo bannaanka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud waxaa isa soo taraya bogaadinta iyo soo dhoweynta ku aadan howlgalkaas qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa arrintaasi ku tilmaamay guul u soo hoyata muslimiinta dhanka kalena ku tilmaamay halaag iyo dhabarjab u soo hoyatay cadowga ku soo duulay shareecada islaamka culummadii saaka ka hadashay howlgalkaasi waxaa ka mid ahaa sheekh fu'aad maxamed kalaf kelimad kooban oo arrintaasi ku aadan ayuuna jeediyey allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar saakay waxaanu la hadlaynaa muslimiinta meel kastay joogaan muwaxidiinta iyo ahlu tawxiidka waxaan ugu bishaaraynaynaa nasriga weyn ee ilaahay uu ka keenay ceeldheer allaahu akbar allah subxaanahu wa tacaala markaannu saakay ku kallahnay cadowgii ilaahay oo allah annagoo kaalmaysanayno kuwii diinka ilaahay ku soo duulay ee laga keenay masar ee laga keenay elitereya ee laga keenay dubay ee laga keenay turkiya kulligood iyagoo ilaahay allaah la dagaalamayo markaanu ku dhaqaaqnay annagoo ilaahay diinkiisa u nusraynayno annagoo kelimatu laa ilaaha ila allah hiil u ah allah subxaanahu wa tacaala bacda alqalaa'il wa bacda saacaatin allah nasriga gacantuu noo soo geliyey allah wuxuu yidhi subxaanah walow qaatalakum aladiina kafaruu lawallow aladbaara huma laa yajiduuna waliyan walaa nasiira hadday idinla dagaalamaan kuwa gaaloobay oo aad dagaal ku qaadaan lawallowul adbaara dhabarraday jeedinayaan oo waa cararayaan humma laa yajiduuna waliyan walaa nasiira ka gadaalna gacal alla u hiiliyo iyo gargaar midna ma helayaan arrinkaana waa sunno ilaahay oo qadiim ah dagaalkii beder bay ka bilaabatay allah markuu mu'miniintii iyo kufaartii beder uu allah rasuulkiisii iyo mu'miniintii u hiiliyey maalinka ilaa hadda ah sunno ilaahay oo qadiima weeye sunnat allaahi alatii qad khalad min qabl walan tajida lisunnati illaahi tabdiila gudoomiyaha golaha noqobada ku dhaqanka shareecada islaamka ee bariga afrika naqiib ibraahim cali nuur shaacirul islaam oo isagana dhankiisa ka hadlay howlgalkaas ayaa tilmaamay in haddii ay yihiin odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ay si weyn u soo dhoweynayaan howlgalkaas islamarkaana quluubta muslimiinta arrintaasi ay noqotay mid qaboojisay dhanka kalena cadowga muruga iyo walbahaar ku abuurtay
waxaan saaka na soo gaartay in xerada ceeldheer ee mujaahidiintu ay weerar kula jarmaadeen ayna xasmiyeen ilaahay u suurgeliyey inay xerada kala wareegaan murtadiintii ugu yaraan kun iyo wamaazaada lagu sheegay tiradooda oo adduunka daafihiisa kala duwan lagu soo kala tababaray qaar la sheegay in masar lagu soo tababaray iyo qaar gudaha lagu soo tababaray qaar eritrea lagu soo tababaray qaar turkiya lagu soo tababaray wixii nijaas oo meesha iskugu keeneen in maanta mujaahidiinta ay kula jarmaadeen dagaal ayna ilaahay subxaanahu wa tacaala u suurageliyey in xeradii kala wareegaan murtadiintii xaatan ay bak- eh, ceeldheer baktigooda banaanka iyo gudahaba uu daadsan yahay Eh, m- waxaan leenahay mar- ma- macarikadaas waa macarika mubaaraka waa mubaarakaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala awal waxaan ilaahay in badan weydiisanaynay allaahuma sadid ra'yahum wa ramyahum ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku barinaynay ilaahay waa naga aqbalay ee ra'yigooda mujaahidiinta iyo ramyigoodaba ilaahay wuu u toosiyey oo u hagaajiyey mujaahidiintii waa ka gacan sarreeyeen waa ka- eh, waa ka adkaadeen murtadiintii iyo gaaladii iyo cadowgii ay isa soo baxaysteen marka insha allahu tacaala waxaan leenahay mubaaraka ee macarikadaas waxay ahayd macarika mubaaraka faasila kelimadan sheekh fu'aad maxamed qalaf iyo hadalkan ka soo yeeray golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ayaa ku soo aadayay xilli aroortii hore ee saaka ciidamada mujaahidiintu ay weerar barakaysan kula jarmaadeen afar xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo ku yaalay gudaha iyo bannaanka degmada ceeldheer waxaana u suura gashay allaha mahadi in mujaahidiinta ay si buuxda ula wareegaan degmada ceeldheer iyo guud ahaan difaacyadii cadowga halkaasna ay kula wareegaan hub iyo gaadiid kala duwan waxayna halkaas sidoo kale qudha oga jareen ku dhowaad lixdan murtad oo isugu jiray saraakiil iyo askar kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa degmada ceeldheer oo saaka lagu xasuuqay maleeshiyaadkaas sidoo kale bogaadinta culmaaudiinka iyo waxgaradka nuqabada wilaayaadka ee ku aadan weerarkii celleer ee saaka waxaa inoo haya cazaam carafaat iyadoo ay soo tarayaan hambalyada iyo boogaadinta ka imaanaysa bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa waxaa weerarkii cagmarinta ay ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud bogaadiyey golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gedo oo ugu horeeya naqiib ibraahim maxamed cigaal gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee gedo ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaas cismaan maxamed maxamuud namadoon xaashi iyo namadoon maxamed qooje iyagoona soo dhoweeyey howlgalkii barakaysanaa ee ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud bishaarada saaka ka soo hoyatay ceeldheer waxaan leenahay hambalyo iyo bogaadi baan leenahay insha allaahu raxmaan mujaahidiinta guul bay soo hoyeen guul ballaaran bay saaka soo hoyeen ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiisina haziima ku dhacday horeyna waa ugu dhici jirtay saakana mid culus baa ku dhacday insha allahu raxmaan waxaan leenahay mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo ha idin garab istaago siduu idinkuu kaalmeeyeyna ilaahay subxaana wa tacaala guushiisa horey usii wado cadowga allahna sida uu u baaba'ay oo dabateelada uu u yahay oo fiigihii u dambeeyey saaka lagu sii daba taagan yahay allaahu akbar ilaah subxaana wa tacaala ba ku mahadsan waxaan leenahay jazaakum allahu alkhayr cadowgu waa jabay gaala waa jabtay israacinu bay u baahantay insha allahu raxmaan hal halka meesha ku harayna aan ka sifayno jazaakum allahu khayr ilaahay baa ku mahadsan aad buu qalbiganaga u farxay islaamkii baa guulaystay ragga mujaahidiinta guusha ay soo hoyeen oo ilaahay subxaana wa tacaala gacmahooda ku cadaabay nimanka riddada ahaa waa ugu hambalyaynaynaa waana u ducaynaynaa shahiidkoodana ilaahay subxaana wa tacaala inuu shahaadadiisa aqbalo kooda dhaawacana ilaahay dhaawiciisa buskeeyo guushaasna midaan soo noqonin oo midho dhasha ilaahay ka dhigan ilaahay ugu baryayaa ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan junuuddiisii ku qaaday saaka eh, ceeldheer oo islaamka ugu kaalmeeyey ilaahay baa ku mahadsan waan ugu ducaynaynaa waana ku faraxsannaha aad baan ugu diirsanaynaa islaamkiina ilaahay baa u gargaaray ilaahay baa u gargaaray waa ku diirsanaynaa waa garab taagannahay waa u hambalyaynaynaa in badan baan garabkooda taagannahay niyo iyo ficilba waa waa ku garab taagannahay warka saaka noo soo yeerayna war aad iyo aad qalbiganagu iyo dhagaxanagu ay ugu farxeen weeye muslimiintu meel kasta ay joogaanna way ku farxayaan waxaan leeyahay marka waxay waano iyo tusaale u noqonaysaa kuwii xunxunka ahay oo gaaladu ay marin habaabisay ay maaragtay waxaan jirin inta ka dhaadhiciyeen ay marin habaabiyeen ummaddoodii iyo diintoodii iyo islaamnimadii ma garanaysaa laga hor keenay yay tusaale iyo waanay u noqonaysaa bishaarada soo yeertay iyo baaqa aan maqalnay wankii xoogga badan sheegtay oo sarartu ay buuxday bilaawaha codkiisana maqlee ruuxu kaga booday baraarkii cayilay naxariista way kala boqoolaane oo guurtida lagu baantay oo tabari beentaa leh waxaa weeye nimankii xoogga isbiday oo awoodda isbiday oo guurguurta uu ku faanahayey oo ciidan baan haystaa uu lahaa soo ma aha waxa waxaas ku dhaceen ha ogaadeen kuwa ku xigana waxaas inay ku soo socdaan insha allahu tacaala bishaarada saaka ka dhacday ceeldheer gobolka gudguduud aad baan u hambalyaynaynaa waa soo dhowaynaynaa waa bishaaro waxaan leenahay muslimiintoo dhan ay ku bogaasatay ee ku farxday allaha sii noo siyaadiyay ayaan leenahay gaaladana waxaan leenahay allaha burburiyo allaha jebiyo mujaahidiintana waxaan leenahay waa in garab taagannahay garabkiinaan nahay allaha in garab garo guushana allaha in la jiro allaha in la jiro allahan- allahana siiyo bishaaradaas allaan ku mahadinaynaa mujaahidiin madaxweyinta waxaan leeyahay sabartama la sabartama mar walbay joogaana ku dhufta alla burburiyo wayna wadankan way nooga baxeen insha allah muslimiinta oo dhanna kor bay noqonaysaa saasaan dhehila insha allah weerarkan cagmarinta ah ee lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta kana dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud ayaa waxaa si isku mid u boogaadiyey bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu